xaflad dekedaha furay dalada midooda dhagoolyaalka soomaaliyeed ah oo la kaga waday magaalada muqdisho iyo weliba ku qeybgalay mas-uuliyiin ururada shaldow dadka dhegowka naafada kuwe iyo marti sharaf kala ana kumid mas-uuliyiinta ku qeybgali munaasabadiyana ku hadli muhiimada dalada midooda dhagoolyaalka soomaaliyeed islamarkaana waqti badan ku bixiyey in daladan s d u n la aasaaso ay ku midaysan yihiin ururada kala duwan ee dadka maqalka la sidaan wada ognahayna midda labaad dadka maqalka la markaad fiirisid xaaladda guud ahaan arrimaha naafada marka laga hadlayo wax badan oo waxaa jira ay tabayaan oo ka maqan daladan hortiina ka muuqata ee somali diif union network waxaa ku midaysan afar urur oo ka jira hadda magaalada muqdisho kuwaasoo kale ah ururka horumarinta waxbarashada dowlada soomaaliyeed ururka horumarinta caafimaadka dowlayaasha soomaaliyeed ururka horumarinta isboortiga iyo ururka turjumaanada luqadda ay ku hadlaan dadka maqalka naafada ka ah waa afar urur oo saameyn iyo mug weyn leh dadkaas ayaga ah maqalka la bulshada ka tirsan waxaa muhim ah oo loo baahan yahay oo bulshada looga baahan yahay qeybaheeda kala gedisan in ay ka qayb qaataan siday nolosha siday oga qayb qaadan lahaayeen ururada markii la dhisay runtii waxay ciyaareen door aada u wanaagsan oo ii sheeg ay ku wajihi karaan ama ay ku tilmaami karaan dhibaatooyinka haysto ka koox ahaan fursadaha ay haystaan iyo dadka waxay ii sheegeen maxamed ismaan guddoomiyaha sboortiska dhagooliyaalka soomaaliyeed iyo guddoomiyigii hore degmada ka hadlaya gobolka banaadir cabdulatiif iyo dhinisha ku hadli munaasabadda waxaan rajeynayaa daladan inay noqon doonto daladii ugu horeysay oo si saxa u keento una soo waraadiso xaquuqda ka maqan dadka aan maqalkala ee soomaaliyeed ha ahaato waxbarasho arrimaha bulshada cayaaraha iyo wixii la mid ah maalintaa go-aan qaatay in dadkan maqalkala ay u noqdaan rajo inay u noqdaan iftiin inay u noqdaan mustaqbal marka waan uga mahad celinayaa jasaakum allahu khayran waxbarashada maalintaa lasoo bilaabay nidaami ma ahayn maanta waxbarashada dadka maqalkala waa mid nidaami waa mid formal ah qofka maqalkala ee iskoolada dadka maqalkala wax ku barta wuxuu wax ka fariistaa imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda qaado dalada midooda dhagoolyaalka soomaaliyeed ee daladii oo ka midaysan yihiin dhammaan dadka naafada kuwe dhagowka ee ka nool soomaaliya